fikirka sheekadan filimka waxay igu dhalatay toban sana ka hor labada kun iyo koob iyo tobankii waxaana igu dheliya wuxuu ahaa walaalkay ayaa ilmo yar baa ka shafeecay marka ilmihii marku ka shafeecay ayaa waxay noqotay in mataqaanaaye aan gallo processkii ahaa in mataqaanaaye sidii loo aasi lahaa ilmaha yar marka waxay noqotay inaan masaajidka marka anaa la ii xil saaray inaan hawsha qabto so marka waxaad inaan mataqaanaaye imaamka masaajidka intaan la hadlo imaamka la hadlo wakti mataqaanaaye aan ka qabano inuu imaamka yimaado jinaasada isloogudu tukado mataqaanaaye dhakhtarka in aan la hadlo oo mataqaanaa maadaama meydka meesha uu ku jiray talaagada waktigii laga soo saar lahaa iyo iyo testiyada ama imtixaanada ay ka qaadayeen si ay u ogaadaan sababto u geeriyooday iyo in kuwii qubuuraha iyagana mataqaana aan la hadallo oo wakti aan ka qabano iyana sii diyaariyaan marka processkii baa wuxuu qaatay adu week mise week iyo xoogaa kadib maalintii aasitaanka ayaa aniga iyo walaalahay ilashkeliyataa joognay meesha markaan dhammaynay aasitaanka kadib walaalkay iweydiiyey kayga weynay maxay ahayday ma xasuusataa sidayna hawshu aasitaanku ay aada ugu fududeed africa marka aninu waxaan ejibtiigan kusoo koray markaas waxaan xasuustay mar walba markaan iskuolka u socdo dhakhtarka markaan hormaray ayaa waxaan arki jiray koox xabaalqodayaala marka dhakhtarka hor fadhiya marka kooxda xabaalqodayaasha mar walba waxay sugi jireen qof inuu dhinto si ay usoo aasaan oo ay shilinkooda ugala soo baxaan marka kuuliyoo kale iska ahayno dadka mataqaana dee kalba meel fadhiya loo yeedha layidhahda kaali waa halkan qoday kaali halkan sameeyay marka anuu isla meeshii taagan ayaan soo xasuustay kuwii marka fikirka waxaa igu soo dhacay xabaalqode iyo in aan dadka aan noloshooda wax ka sheego sababta inta finland daawada weliga iyo allahiman arag mataqaanaaye nolosha xabaalqodaha qof ka sheekeynaya ama filim ka sheekeynaya marka waxay noqotay in fikirkii uu ihound gareeyo uu idaba socdo ila habeenta markaan seexdo markaan cuntaynayo mar walba inuu madaxay ka dhex guuxo sheekadii xabaalqoday xabaalqoduhu marka markii dambe qasab waxaynu noqotay in intaan fadhiisto aan sheekada ka qoro filimka waa garta marka muddo intee leebay kuu qaatay inaad qoraalka sheekada scriptla inaad diyaariso
run ahaantii laba wiig ayaan ku qoray sheekada markii u horreysay kadibna waxaan ka qayb galay tartan abudabi film commission ay samayso oo international ah oo markaa mataqaanaaye loogu talagalay wadamada carabaha dadka ka soo jeeda in ay dakhligeliyaan marka two thousand elevenkii bay ahayd labada kun iyo koob iyo tobankii markaa tartankii baan ka qayb galay finalkan soo galay adu ilaa laba boqol iyo konton qof baa kasoo qayb galay carabaha meel walba ka socda egypt masar jordan sacuudiga meel walba marka lixdii qof ee finalka soo gashay ayuu ku jiray qoraalkaygu marka markii dambe waxay siiyeen mid jordaniana sababtoo ah filankaygu maadaama anuu finland aan deganaa waxay isdaaden mataqaana aduu finland baad degan tahay dakhli iyo maalgelin si ka fudud baad u helaysaa qasta qofkan jordaniyaanka marka maadaama oon waddan caddaana deganaa waxaan dareemay in sheekadan maadaama anugu halkaa aan kasoo jeedo in qof caddaani uuna sheekadan weligii una u sheegi karisaan anu u sheegi karo markaa waxaan go-aansaday maadaama aanan khibrad lahayn qaabka filmaanta loo daarati gareeyo waxaan go-aansaday in mataqaanaaye intaan dhinac dhigo qoraalka ama sheekada scriptiga intaan dhinac dhigo in aan filmaan gaagaaban sameeyo si aan ugu tababarto oo hadhow tooda markaan dee mataqaanaaye aan is idhaahdo kale waxa weyn hadda khibradka ku filan waad leedahay oo aad filimkan weyn aad ku samayso kadib inaan dib usoo qaado scriptiga oon oon hawshiisa galo marka sidii baan sameeyey marka labada kun iyo koob iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii farmaan saaray qoraalka khaanad buu isaga jiray firmaan kalaan sameeyo gaagaaban iyo mid kaloo dheer oo min finish uu sameeyey kadib labada kun iyo shan iyo tobankii ayaan maraan diyaar ahaayo dee aan sida mataqaana hadda waxawe kalsooni kugu jirta aad filim ku samayso ayaan dib usoo qaaday markaabaan hawshiisii galay marka labad labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa labada kun iyo sagaaliyo tobankii duubitaankii baan bigo waa garta marka ma maxaad dhihi kartaa filimka sheekada marka ma dhacdo runa ayay ku salaysan tahay mise qaybna run qaybna khayaali fiction nio sheekadu qof horta anigoo aan aqaano oo ay ku dhacday ma jirto laakiin sheekadu waa sheeko wax weyn dhab ah oo dhacda dad badanna ku dhacda sababta wax weyn hadda wadamadan aan degan ee western countries wadamada dacdaanka ee horumaray waxa weya system waxay leeyihiin maanta qof hadduu xanuunsado ama anigu aan xanuunsado waxa weya dhakhtarka baan tegayaa markaa mataqaana dhakhtarkii baa wixii dowladdii baa qaabilaysa qofka caafimaadkiisa oo healthcare system bay leeyihiin laakiin waddankeena kale waa taqaana waxa qofku maanta hadduu xanuunsado isagaa teliya ama shaybaarka isagaa teliya ama farmasida isagaa teliya ama hosbitaalka isagaa teliya kadibna qofku isagaa jeebkiisa kasoo saaranaya oo isqab ka bixinaya maaha in mataqaanaaye system uu jiro dowladda u dhistay oo markaa dadkii ay ku dabarayso caafimaadkoodii markaa sheekada waa sheeka dhacda weyaan oo dad badan waxaa weyn waddankeeni wax yaroo basiida u dhinta sababtaa waxa weyn awoodu ma laha ay lacag ku bixiyaan ama qalitaan ha ahaado ama daawoyin ha ahaato markaa sheekada waxaan waa sheeka dab ah oo dacda dhici kartana dad badanna ay marxalada ku nool yihiin marka jilayaasha seed u kala siisay doorka qof walba uu ciyaarayo iyo kelidan qof xanuunaysa gabadha say kugu soo dhacday
martii aan qorayay ayaa waxaan dareemay in mataqaana maadaama de aynaan lahayn dad mataqaana khaasatan waddanka finland aysan jirin soomaali mataqaanaaye jilayaal ah ama anigoo aqoonaan u lahayn markaa soomaali jilayaala oo mataqaanaaye markaa dee aan isleeyahay way kasoo bixi karaa filinkan ayaa cumar isaga waxaban horaan isku naqaanay oo waa isku reer finland baan ahayn filin yaro film gaaban oo aan horayna waxa weya wuu metelay laakiin qaybta gabadha yaasmiin waxaan ogaa inay ataanayso qof inaan helo gabadh mataqaanaaye nacam qaybta kasoo baxda sababtaa waxa weeyaan waa sheekadu waa intimate wey mootahay waa sheeko jacayl weeyaan marka waxa weeyaan gabdheheena waxa weeyaan badanaa waa taqaanaaye waxa weeyaan waa dhaqankeena iyo mataqaanaaye waa waa waa iyadoo dadka jecelina waxay sameyn ba haddana waxaan iska conservative baan meelaha qaarkood ka nahay moogtahay marka yaasmiin warsame waxa weeyaan waa supermodel weeyaan oo waxa weeyaan waa inan modelada soomaaliyeed ah marka anoo maalin socda labada kun iyo saddex iyo tobankii baan jeclaan mise afar iyo tobankii ayaa yaasmiin waxay samaysay xaysiis bay dhar u xaysiinaysay agent shirkadda la yidhaahdo markaas sawiradeeda helsinki meel walba ku dhegana marka anuu shaksi ahaan aqoon maanan lahayn mana aqoon yaasmiin qofay ahayd kadib sawir weyn oo ay leedahay baa magaalada iga soo horbaxay markaasaan idin gabadhan soomaaliyeed ba u egtay talo waayo waa guugalgareeyey kadib waxay noqotay ba soomaali marka isla sawirkaas muuqaalkiisa ayaa waxaan ku go-aansaday in gabadha yaasmiin in ay nasro roolkeeda ciyaari doonto anoon ogeyn inay xiiseyn doonto ama anoo mataqaanaaye aan ogeyn inay hore wax usoo matashay ayaan halkaa ku go-aansaday kadibna waxaan guda u gudagalay sidii aan yaasmiin ku heli lahaa in ay roolka nasro ay ku ciyaarto ama ay ku jisho waa garta marka sheekada wax yar iga taabo waa jacayl baa tidhi
sheekadu waa qoys isjecel weeyaan waa qoys soomaaliya aada isku jecel weeyaan waa faami waa qoys yar weeyaan oo aada iyo aada isku jecel marka waxaa la soo darsaysa xaalad caafimaad darro oo waxa weye ninku waa iska xabaalqodo waxa weye maalina shilinkiisa uu soo helaa maalina uu soo waayaa laakiin sidaa oo tahay waxa weeyaan habbi ayay isku yihiin oo khilaaf iyo wax dhex yaallaa ma jiro marka marxaladan waxaa la soo dars dars darsaysa nasra caafimaad darradeeda oo maalmo maalinta kadambeysa kasliidanayso marka dhakhtarka markuu geeyaba waxaa loo sheegayaa in mataqaanaaye dee nasra haddii kalida laga qali waayo mataqaanaa inayna badbaadaynin marka qalitaankuna waxa weeyaan waa lacag shan kun oo gaaraysa dollar marka isaguna shan kun iska badaa wakti yar eh waxa weeyaan sanadna malaha kuma keeni karo waa nin waxaan maalina shan soo hela maalina soo waayo saaxiibadii dee waa taqaanaa dadkan israxaadii waxaasa la isaga nooliya moogtahay marka wuxuu gudagelayaa sidii uu shantaa kun uu ku keni lahaa soo xaaskiisa uu badbaadiyo iyo faamilkiisa uu badbaadiyo marka sheekada sidaa bay daba socotaa say ku dhammaanaysaa marka sheekada filimka
idinka afri doona markaa daawataan say ku dhammaanaysaa anig diisi sheegin baa idinsii qarxin maayo laakiin waxa weeyaan waa waa waa qof walba waxa wey waa waad arki doontaan haddii ilaha yidhaahdo sidee dadku u arkeen filimka markay daawadeen
markii u horreysay horta waxa weeyaan waxaa lagu soo bandhigay can film festival oo meesha adduunka film festivalka ugu weyna marka waxa weyan dee kuma kumanaan kun ayaa lagala soo dhexbaxay oo toddoba filmo markaa tartamayay ayuu ku jiray marka waxa weya si aan caadi ahayn baa filmka loo soo dhaweeyey oo oo looga helay maxay ahayday marka anigo te ugu muhiimsan waxay ahayd dee dadka caddaankeedu waxa weeyaan markii hore idomaan samaynin filmka waxaanu samey dadkaga soomaalida iyo inuu mataqaana ahaata filimka koobaade mataqaana heer caalamiya gaare oo mataqaana luqadii hooyo u hadlaya soomaaliyana ay wada matarayso marka aniga waxaan aad iyo aad aan aada u sugayey reactionka soomaalida siduu noqon doono marka toronto markaan tagnayna waxa weyn marka soomaalida ugu badnayd baa kasoo qayb gashay aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey inta wixii ka dambeynay waxa weeya badin meel walba uu tago waxaa wada soomaalidu way imanayaan aada iyo aad bayna ula dhicin walaa london ha ahaato walaa helsinki ha ahaato walaa mataqaanaaye jarmalka ha ahaato baris ha ahaato faransiiska meel walba waxaa aad iyo aad bay dadka soomaalida usoo dhaweyn sababta marka hore waxaan ka baqayay in mataqaanaaye cadaanku intay jeclaadaan soomaalidu ay nacaan taas aada iga daraan lahayd laakiin waxaan ka doorbidi lahaa inay dadka soomaalida jeclaadaan dadka cadaanku nacaan sababtaa filmka iyaga waanu sameeyey aan u gudbo oscarka soo socda iyo rajada aad qabto
waxa weeyaan waxaa la horta processka waxa weyan oscarku aada iyo aad buu u dheeryahay marxalado kala duwanna wuu maraa marka maadaama soomaaliya hadda markii ugu horreysay weligeed ay ka qayb gasho uu matelayo waxa weeyaan waxyaalo badan baa meesha gudaheeda laga bedelay sababtoo a marka foomka la buuxbuuxinayo luuqadaha iyo waxaas iyo soomaaliya weligeed kamida jirin marka hadda qasab bay ku hayd yaraad inay kareeye gareeyaan bots luuqadda soomaaliga ah maadaama filmkii ugu horreeya soomaaliya uu yahay markaas waxa weyan campaign adag baa la galaa sababtaa waxa weeye toban kun oo academy membersa ayaa meesha jira marka waxa weyan kolba sida inta ugu badanee daawada ayay ku xidhan tahay sida uu kolba cod u helo markaas in intaasoo dhanna mataqaanaa la gaadhsiiyaa waxay u baahan tahay dakhli badan iyo wakti badan bay u baahan tahay marka waxa weeyaan aduu khayru baan rajaynaynaa laakiin haddii xataa meel uu gaari waayo waxaan anuu mar walba hadi baanahay sababta waxa weeyaan in mataqaanaaye soomaaliya maanta ay khaanad leedahay berrito hore hadday filmaan kaloo dambe ay diraan waddadii ay u furan tahay taasaa muhiima muxuu filimkani ka tari karaa mihnadda aflaamta soomaalida oo runtii dagaalada sokeeya iyo dib u dhaca waddanka darteed aad u liidatay muddo badan
horta niga markii u horreysay waxa weyan filimka markaan samaynayay filimka saddex saddex saddex waddan baa dakhli geliyey ama maalgeliyey oo kale ah finland faransiiska iyo jarmalka markaa faransiiska oo kale waxaa laigula taliyay ama laigu guubaabiyey inaan filimka ku sameeyo faransiis sababtoo ah wuxuu helayaa wider audience ama dad mataqaanaa aada u tiro badan daawashadooda ayuu helayaa sababta soomaaliya waxa weyn cidna kuma xisaabtamayso laakiin faransiis haddii lagu sameeyo dee dadka luuqadda faransiis ku hadla aada iyo aad bay u badan yihiin ilaa african ha noqotee ay ka mid yihiin senegal iyo ivory coast iyo congo iyo meelahaas oo dhan marka waan ka diiday oo waxaan filimkan soomaali waxaan ahayn kuma samaynayo ee haddaad maalgelinaysaana maalgeliya haddii kalena inagu kala dhaqaajiya meesha marka markii dambe way ogolaadeen saas baan soomaali uu ku hirgalay marka waxaan aaminsanahay in uu mataqaanaaye uu wax ama aan rajaynayaa in uu wax ka bedeli doono sababtoo ah dhalinyar badan oo waxaa jirta soomaaliya oo fil aflaanta sameeya oo wadamadan yurub iyo maraykanku kala nool mid walba oo ka mid ihna waxa weeyaan wuxuu ku sameeyaa wadanka uu degan yahay ama uu ku sugan yahay luuqadiisa tusaale ahaan ka sweden degan filmaanta wuxuu ku sameeyaa luuqadda swedishka ka ingiriista degan filmaanta wuxuu ku sameeyaa luuqadda ingiriiska waana dad soomaaliya weeyaan asalkoodii oo wada soomaaliya oo soomaalida sama uga hadlayn ugu hadlaya marka waxaan rajaynayaa sababta iyaga laftoodu waxay aaminsanaayeen in filan luuqad soomaaliya lagu sameeyaa inuuna meelna gaadhaynin qof maalgeliye in una xiisaynaynin laakiin maadaama uu maanta wada filimkan wada wadda u furay albaaba badanna u furay oo iyaguna ay arkaan in filim luuqadaada hooye aad u samaysaa uu adduunka meel walba gaadhi karo mataqaanaaye dee waxyaalo badan uu ku guuleysan karo in ay iyagana dhiirogeliso in ay sidaasoo kale sameeyaanoo mataqaanaa luuqadda af soomaaliga ay ku sameeyaan oo hadhow tole ka sweden degan intuu soo kaxeeyo soomaaliya lagu sameeyo mid walba ka ingiriiska degka maraykanka degna hadhow tole saasba waxay ku noqonaysaa in mataqaanaaye uu uu film industriga soomaaliya wuxuu aada u soo xoogeysto iyo in dhalinyarta mataqaanaa soomaaliya ku sugan laftoodu ay mataqaanaa iyaguna oo filimka sii diirigeliyo oo isyihahdeen de maadaama maanta hadabka had walkaa gaadhi filim soomaaliya uu ku sameeyey luuqadii soomaalidana uu ku sameeyey in iyagana ay mataqaanaa ay rajo sii geliso in dee dadka dowladda ku jiraana ee markii hore aan qiimeyn jirin mataqaanaaye aflaanta soomaaliyada ama islahayn dee filim soomaaliya maal ama ama meel gaari ama meel kasoo bixi in iyagana waxaan rajaynayaa in mataqaanaaye de ay arkaan ama ay dareemaan mataqaanaa magaca uu filimku usoo jiidayo iyo mataqaanaaye sharafta uu filim uu u keeni karo aflaanta iyo sheekooyinkooda adduun weynaha in meelba laga daawadaa in ay iyaguna ay de albaaba u furaan dhalinyarta soomaaliya ku sugan oo ay run ahaantii dakhli geliyaan oo ay xooga saaraan oo ay toosiso oo yidhahdaan waddan walba waxa weyn wuxuu leeyahay cultural ministry oo markaa qaabilsan aflaanta waddanka lagu samaynayo in dhalinyarta loo sameeyo dakhli gooniya oo lagu taageerayo sidii ay filmaantada u samayn lahaayeen waa garta aada usoo laabto adiga say kugu dhalatay inaad filimada agaasinto ama qortood samayso
new berigan yaraa ayaa abtigay allahu naxariiste ayaa sheekooyniga sheekayn jiray marka wuxuu samayn jiray buugaag uu akriyay oo mataqanata markaa boqor iyo sheekooyinka waa taqaanaa caarnimada boqor iyo boqorada iyo iyo mataqana boqor baa jiri jiro xagnu ka boodo sanada boqorad baa jirto waxaa sheekooyinkaas uga sheekayn jiray marka sheekooyinka baan ku ababay ama ku koray marka aniguna waxaan samayn jiray sheekooyinka u iga sheekeeyo fiidkii ayaan maalinta ku xiltaa iskuolka asxaabteeda uga sheekayn jiray isla qaabka uga sheekay baan uga sheekayn jiray marka siday sidaa ahayd ayaa finland markaa nimid ayaa maxay ahayday aan aan aan aan aada u xiiseeyey filmaanta iyo daawashadooda anigoo weli sheekooyinkii jecel oo mataqaanaaye saaxiibaday sheekooyin ku dul abuuri jiray oo sheekooyin dhan ku dul samayn jiray markaas waxay jeclaan jireen saaxiibaday qaabkana sheekooyinka u sheego marka markay gacoosanna sheeko sheego u sheego aniguna ana sheeko garna waxay igu noqon jirtay qasab inaan sheeko ku dul abuuro marka sidii ay saa u socotay ayaa markii dambe waxaan go-aansadayba in mataqaanaaye aan sheekooyinkeydan aan awood u leeyahay inaan film ku sameeyo oon film ahaan kusoo bandhigo iskuol miyaad u gashood baratay may filimada mise may.
waa- waa- waa waxa weeye hiwaayadda xiisaha Ee, new school baan u dalbaday in badan baan u dalbaday laakiin waxa weeyaan dee maadaama nin soomaali aan ahay wadan caddaan aan deganaa waxa weeye ilaa hadda qof soom qof madow ah oo jaamacadda iskuulka ee finland ka soo baxay ma jiro ama galayba ma jiro marka waxa weeyaan een, cunsuriyadda way ku lug lahayd aada u weyn marka in badan baan dalbaday waa la ii diiday kadib waxaan go-aansaday sidii aan ku baran lahaa eh, eh, sida filmaanta loo sameeyo howlgalkeeda inaan galo waxaan soo iibsaday buugaagka sheekaynaya qaabka mataqaanaaye scriptiga loo qoro formatiga formatka kadib waxa weeye waan akhriyay buugaagtii waan practice gareeyey ee kamarad yar baan qaatay oo walaalahay iyo asxaabtayda ayaan ku yidhi ii matala anaa mataqaanaaye kadib iyadaa ii matelay ee anaa isku jarjaray oo edit editing ku sameeyey aduu just si aan u barto mataqaanaaye processka filmta marka waxaan ka bilaabay familkayga iyo asxaabtayda inaan mataqaantan taamari garintaan qaato aan la daba socdon ka duuduubo kadibna aanu isku jarjaro isku isku em, geysto kadib saysaa u socotay ayaa waxaan ka en, eh, finland ayaa waxaa lagu qabtay tartan dowladda finland eh, eh, finlanda filmaanteeda waxa weeyaan iyo yurubta oo dhanba dowladdaa dakhli gelisa marka kuwaasaa waxay soo bandhigeen tartan sababtaa waxay doonayeen dhalinyar cusub iyo cod cusub inay soo saaraan sababtaa dad isla dad mataqaanaaye kooxa unbaa filmaanta mar walba samayn jiray marka waxay dhahdeen dadkan kacaanoo cusub aan soo saaro marka tartan bay qabteen eh, filim gaaban qoraalkiisa ah Eh, marka filimkii eh, qoraalkii baan ka qayb galay qoraalkii baan ku guuleystay number one aan baxay marka sidaasaa filimkii ugu horreeyey uu ku hirgalay filimkan waxaa lagu duubay jabuuti sidaad maqlay sax miya sax fasax weeyaan maxaad ku dooratay jabuuti Eh, jabuuti waxaan ku doortay eh, dhowr siyaabood mid waxa weeyaan en, em, qoraalka sheekada ayaa waxaa ku jiray meelo badan oo mataqaanaaye en, aan jabuuti ka helnay filmka horta waxa weyn waktigii aan ku duubayna waa wakti aad ciriidi u ahaa koob iyo labaatan lama baan film ku samaynay oon ku duubnay markaas soomaaliya haddaan tegi lahayn meelaheeda kale waan awoodnay laakiin markaa waxay nagu luqa hadda jabuuti oo kale waxa weyn waxyaalaha aan u doorteen aan ku duuba waxay ahayd xeebtii bay leedahay buurihii bay leedahay saxarihii bay leedahay intii oo dhan oo isku wada dhow ayay leedahay marka haddaad doonaysa saxaraha inaad tagto waa afartan daqiiqaad wadaysaa baabuurka magaaladaad ka baxaysaa buurihii haddaad doonaysa midda waaba labaatan daqiiq Eh, xeebtii haddaad doonaysa magaala dhexdeeda ku taallaa marka maadaama wakti cadidan aan lahayn oo film ku duubayno waxay noo sahashay in aan mataqaanaa koob iyo labaatan maalmood gudaheed aan aan hawshii ku hirgelino haddii aan soomaaliya haddaan taba soo qaad hargeysa ku duubi lahayn oo kale ama xabar haddaan ku duubi lahayn oo kale waxa weeyaan waxay noqon lahayd in aan in halkan qayb ku duubno haddana safar gallo qayb kale halkaa kusoo duubno bikaas meeshii baa weyn haddana aan ka baxno halkaa kale aan kusoo duubno marka adoona waktigaa maanaani marka sababahaas ahay sababtan eh, aan jawita u dooranay inaan inaan eh, ku samayno sababta wax walba waxa way isku wada dhawaayeen miisaaniyadda uu ku kaxa filimku imisa ahayd filimka waxaa ka baxay saddex wadan ba isugu tegeen waxaa ku baxay hal milyan iyo laba boqol baan malaynaya oo euro
marka yaa bixiyey see ku timid lacagtaas lacagta dowladaha kala qaybsaday dowladda finland dowladda jarmalka iyo dowladda faransiiska saddexdaa dowlad baa kala qaybsa horta waxayn wadamadaasaan kuu sheegay yurubta waxweyn dowladahooda ayaa filmaanta dakhli geliya maal geliya oo taageera dadka filmaanta sameeya hadda waxaad u socotaa xamar bal nooga sheekaysay ku timid inaad rabto filimka xamar in lagu soo bandhigo
filimka waxaan u sameeyey wadankiina soomaalida meel walba oy joogaan waqooyi ha ahaado koonfur ahaado galbeed ha ahaado bari ha ahaado marka maadaama oy xamarna ay magaalo madaxday tahay inaan iyada halkaa ku bilowno oon mataqaanaaye kusoo bandhiga u horeeya aan halkaa kusoo bandhigo